barnaamijka dhallinyarada maanta
kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal halkani waa washington ku soo dhowaada idaacadda duhurnimo oo idinka imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo weliba qaar ka mida efemyada geeska afrika
ramadaan kariim duhur wanaagsan dhegaystayaal waa sabti sagaalka bisha juun sanadka labada kun iyo sideed iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maantana waxaa wadajir halkan idinkaga daadihinaya cabdixakiin maxamuud shirwac iyo anigoo ah jaamac buulla jaamac
qodobada dhegaystayaal aan idinku hayno idaacaddayada duhurnimo barnaamijka dhallinyarada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah barnaamijkii toddobaadla ah ee madasha dhallinyarada oo maanta oo kale aad maqli jirteen iyadoo ay toddobaadka marti noogu yihiin dhallinyaro dhowra oo ka ciyaaray amaba door muhiima ka ciyaaray gurmadka duufaanadii dhowaan ku dhuftay gobolka awdal meelihii aanu haddaannu dhallinyarnahay gaar ahaan gobolka awdal degmadiisa boorama markii hawshaasi dhacday waxaanu isku xilqaannay si volontaria oo aanaan cidna mushaar kaga doonaynin kadhallinyar ahaan waxaan isu xilqaamnay inaan u gurmano dadkaa walaalahaya ay dhibaatadu gaadhay ummad baaba'day guri taagan geed taagan xoolo dhaqaaqaya midna ma arkaysid indhaaguma qabanayaan waxa la yaab lahaa dhul aan dooxba ahayn ayaa doox noqday caqabadaha naga hor yimiday horta way badnaayeen waxaa ka koowahayd wadala'aan
khasiidooyinkii nabi ammaanka ayaan dhegaystayaal iyagana ka marnaami doonin barnaamijkeenna
kusifeeyey diinti ayaana idin seegin waa codka fanaanada maryam musan ciise dhegaystayaal soomar labadaanta ah inta aanu barnaamijka ku guda jirin aad maqli doontaan sidoo kale waxaad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee ciyaarahaas yeeshe marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
dareenka madaxda wadamada warshadaha ku horumaray ee g n ayaa ahaa mid muuqda balse wadahadallada dhex marayay madaxweynaha maraykanka iyo inta kale oo isku dhanac waxay ahaayeen kuwo deggan akhlaaqi ay ku dheehan tahay si xirfad lehna loo wada hadlayey sida ay xaqiijiyeen ilo xog ogaal ah madaxweyne donald trump ayaa sarbeebayay in maraykanku uu ku cadiban yahay heshiiska ganacsi ee uu la leeyahay bahwadaagtiisa reer yurub hase ahaatee madaxda kale ee g oo ay kanada iyo yurubiyanku ka mid yihiin iyo jabaankaba waxaa ka muuqday in aysan soo dhoweyneyn heshiiska iyo go'aamada uu gooni u gaarayo madaxweynaha maraykanka justin trudeau madaxweynaha kanada oo martigelinayay g ayaa meesha asagoo kaftamaya madaxweynaha la socodsiiyey in tarifiskiisu ay yihiin canshuuraha uu soo rogay kuwo qaldan
ururka taalibaan ayaa maanta shaaciyey in ay saddexda maalmood ee ciid alfitriga joojinayaan weeraradii ka dhanka ahaa ee la beegsanayeen hay-adaha ammaanka ee dalka afghanistan iyadoo arrintanina ay ku soo beegmayso dhammaadka bisha barakeysan ee ramadaan xabajoojintan ayaa garab socota qiyaastii toddobaad ay joogsanayaan howlgalladii ka dhanka ahaa taalibaan ee ay dowladda afghanistan waday taasi oo oo ka soo bilaabantay salaasadii war ay kooxdani soo saartay ayay ku sheegtay in hogaankooda uu amar ku bixiyey in dagaalyahanadoodu aanay wax kulan ah goobaha dadka rayidka ay joogaan ku qaban si ay intaa lagu guda jiro maalmahan barakaysan ay si nabada ugu dabaaldegaan ciidda hase yeeshee waxa ay ku goodiyeen inay sii wadi doonaan weerarada ay la beegsanayaan ciidamada ajaanibka ah ee maraykanku horkaco waxaanay arrintani noqonaysaa markii ugu horreysay ee tan iyo sannadii laba kun iyo labadii ay kooxdani joojiyaan weeraradan ay ku wadaan dalka afghanistan iyadoo ay maamulaan ku dhowaad kala badha waddankaasi amaba afar boqol iyo toddoba degmo
duhur wanaagsan dhegeystayaal markaa halka aad nagala socotaanna waa barnaamijka dhalinyarada maanta oo idinkaga imaanaya washington haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii madasha ee dhallinyarada maanta waxaa barome ka soo diyaariyey inana la socodsiinaya haashim cumar good
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada oo toddobaad walba maalinta sabtida oo kale aad ka dhegaysataan laanta afka soomaaliga ee v o a idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta barnaamijkeennan madasha dhallinyarada waxaynu maanta kaga hadli doonaa dhallinyarada iyo gurmadkii ay ka sameeyeen duufaankii sagar ee ka dhacay gobolka awdal sagaaliyo tobankii bisha meey labada kun iyo siddeed iyo tobankii duufaantaasi oo khasaare naf iyo maalba leh u geysatay dadka deganaa deegaanada degmooyinka gobolka awdal barnaamijkeenna waxaa nagala qayb qaadanaya oo ka mid ah dhallinyarada gurmadka sameeyey muxiyadiin maxamuud aadan qaalib maxamed cabdilaahi cabdi iyo qaasim muuse daahir oo ka mid ah dhallinyaradii gurmadka u sameeyey dadkii dhibaatadu ka soo gaadhay duufaankaasi sagar ee ka dhacay sagaaliyo tobankii bishan meey gobolka awdal Een, haddaan ku horeeyo dhinaca muxiyadiin maxamuud aadan qaalib haddaad tihiin dhallinyarta gobolka awdal ee ku nool magaalada boorama waxaad gurmad ballaadhan ka samayseen dhibaatadii ku dhacday dadkii deegaanada ay ka dhacday duufaantii sagar sagaaliyo tobankii bishan een, may labada kun iyo siddeed iyo tobanka waxaad ka warantaa muxiyadiin meelaha aad tegteen ee aad gurmadka ka gasheen markii ay dhacday duufaantani
meelihii aanu haddaannu dhallinyarnahay gaar ahaan gobolka awdal degmadiisa boorama markii hawshaasi dhacday waxaanu isku xilqaannay si voluntaria oo aanaan cidna mushaar kaga doonaynin ka dhallinyar ahaan waxaan isu xilqaamnay inaan u gurmano dadkaa walaalahaya ay dhibaatadu gaadhay waxaanu gurmadka ka bilownay horta awalan magaalada boorama oo aanu u marnay wixii baahi loo qabay markaa inaan ururino ee dhiig joojinta ahaa waxaana aada nooga caawiyey alla khayr ha siiye dhallinyarta dugsiyada sare ee ku yaala degmada boorama oo markaanu hor istaagnay codsigaanu ka codsanay noo ajiibay qof walba wixii uu karayay inuu keeno subaxaa dugsigiisa nooguna suuro gashay xafiiskan hadda aad nagu wareysanasay caawa aad nagu soo booqatay inaan alaabtii ku soo ururinay kadibna aanu ka urur ahaan annagoo ah anfax foordination aanu ahayn dadkii ugu horeeyey ee lugahooga ku dhex istaaga degmada gar- gargaara dhulkaanu sii marnay wallaahi haashimo haddii aan kaaga waramo waqti xaadirka waxa adkaa transportationku sida uu marayo gaadhiga weyn ee alaabta wadaa waxa ku adkayd inuu si dhaqsaa ku gaadho dadkii annagoo gaadhi yar wadanay laftirkayagu jid dheer oo aad u xun oo aad u rafaad badan buu ahaa ilaahay laakiin wuxuu noo suurageliyey inaanu cagaayaga ku istaagno gargaara annanu dadka gaadhsiino wixii aanu wadnay haddaan u wareego dhinaca qaasim muuse daahir oo ka mid a isna dhallinyaradii gurmadka ka sameeyey dhibaatadii ay keentay duufaantaasi sagar markii halkaa aad geyseen caawimadii iyo waxyaabihii aad ugu tala gasheen dadkaasi ay dhibaatadu ka soo gaadhay duufaanka waxyaabihii indhahaaga aad ku aragtay gargaara iyo deegaankaa degmada lughaya markaad gaadheen maxaad indhahaaga ku soo aragtay maxaase kuugu yaabadnaa bismi illaahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah sala allahu caleyhi wasalam magacaygu waa qaasim muuse daahir xanfi in run ahaantii safarka aan gallay wuxuu ahaa mid dhibtiisa iyo rafaadkiisa iyo sidiciisaba mudan waxaanan ahayn dad u gurmanayay dad ay saamaysay duufaanta sagar een, laakiin annagii baan marmarka qaarkood gurmad u baahnay tusaale ahaan gaadhiga qaaday alaabta sida raashinka iyo dharka aan diraynay afar cisho ka hor ayaan magaalada borwa ka dirnay because waddada la marayo ayaa iska dhib badnay halis afar cisho kabacdi ayaanan u gaadhay ka daba kaxaysanay waxaan tegnay gawaadhidii aan dirnay qaar ka mida oo ku jira dhulbacaad ku jira oo degayba Een, adigu alxaasil waxaan degnay gargaara waa berigii ayaan degnay gargaara waxaad ku arkaysaa wax qofka looga sheekaynaya run ahaantii aunan qaadan karin balse qofka indhihiisa ku arkay au niyadjab foolxun ka muujinayo ummad baaba'day guri taagan geed taagan xoolo dhaqaaqaya midna ma arkaysid indhaaguma qabanayaan wax la yaab lahaa dhul aan dooxba ahayn ayaa doox noqday ummadda badiya qaada daadku qaaday ee tarada badan leh waa reero aan doox u dhoweyn oo deganaa buu habeenkii meeshii doox noqotay iyo waxyaabaad ka arkay dad waayeela u badan caruur cagaagan oo shanta dhigaya fal alxamdulilah waxyaabaan geynay waxyaaba dhiig joojinahayd wax ka tarayay maagta mataqaanaa baahidooda dabooli kara ma ahayn laakiin dhiig joojin ayaan meesha u gaarnay laakiin tiraayo xanuun badan xanuun badan xanuun badan baa halkaa taalay Een, halka waayeelka waad aragtay sawiraantaan soo dhigay haashim aad baad aragtay meesha waad damqanaysa da'daa ay ahayd ayay reer u ahayd miciim islaanta aan sawirka kula jiray ama aan wereysanaynay weliba dadda xanuunsanayana ay haysay oo silsilada ku xidhan Een, maantana islaanta waxay ku- yaa badnayd waxyaaba ugu xanuunka badnaan arkay markaan raashin yar siiyey oo bur iyo bariis iyo daq- isugu jiraa een, sonkor saliid timir bac yar yaa igu tidhi hooy halkan geeya halkeen dhigan caawa hadduu roobtay xumeel aan ka dhigto ma haysta igu tidhi muddadaana toban cisha ka soo wareegtay waqtigay sagar dhacday oo aduu ama sideed cisho waxaas bacad halkaasaan fadhiyaa bay tihi qoraxda iyo kulubka iyo xanuunka meesha ka dhacaya kulaylkana waxaad malayn karto maaha run ahaantii dhibaato foolxun foolxun xanuun badan ayaan soo arkay ayaan meesha ku soo aragnay baahiduna intaan geynay way ka ballaadhnayd aad iyo aad bay uga ballaadhnayd ummadda gurmud bay u baahan tahay maxamed cabdilaahi cabdi wuxuu ka mid yahay isna dhallinyaradii gurmadka ka sameeyey duufaankaasi sagar ee gaadhay deegaanadaasi gudaha magaaladana ka ururinayey wixii ay ku gurman lahaayeen dhallinyaradaasi ka dhallinyar ahaan waxyaabaha idinka hor yimid ee caqabadaha maxaa ka mid ah
magacaygu waa maxamed cabdilaahi cabdi kuna magac dheer baaska haddii aan u soo noqdo su-aashaada caqabadaha naga hor yimiday horta way badnaayeen waxaa ka koowahayd wadda la-aan dee sida saaxiibka sheegay gaarhigii uu eynaaye alaabta siday afar cishuu naga sii horreeyey waxaan ugu tegnay iyagoo qaar ku jira oo bacaadkii ku jira caqabadda ugu weyne kale ee naga hortimida waxay ahayd in aanay jirin maamulka gobolka iyo ka degmadu xalla waxay naga caawiyeen iyagoo noogu ballan qaaday in ay maxaydana siinayaan transportationka baabuurta ay naga bixinayaan haddana markii dambe saddex cisho iyaga dartood baan u baaqannay markii dambe laakiin waxay noogu jawaabeen waxaadana inaad alaabta halkan ku wareejisaan marka waxaan door bidnay maadaama anagu alaabtii aan dad ka gurnay dadkii inaan u ballan qaadnay inaan anagu lugahayaga ku tegno oon u geyno inaan anagu jeebadayada iska dabarno horta caqabadaha ugu waaweyn ee naga hor yimiday taabay ahayd caqabadda kale ee ugu weyn ee ka jirta gargaara markaaad dhex joogsato dee waxaad arkaysaa dhul burburay oo nololnimo ka jirin waxaan usii dhaafnay gargaara lughaya oo iyaduna aan usii dhaafnay iyadana waxaan ku soo aragnay maxaadaanay isgaadhsiin la-aan baa idna ka jirtay lughayo laftigeeda waxaad moodaysaa inay cunaqabatayna saaran tahay oo maxaadaanay alaabta ugu badan iyo raashinka ugu badan iyo gurmadka ugu badan u tegayo maxaadaanay gargaara oo aad waxaad moodaa inaan lughayo kartoonba la geyn waxa ugu wacan had iyo jeer dadka loo sheegayaana waxaa laleeyahy waa wadalaaan inkastoo annagu aan marno oon tegnay caqabadda ugu soo weyneen ugu weyneen halkaa ku aragnay iyadoo waxaad isgaarsiin la-aan oo ilaa abtulnaaw caawa aan kula hadlayo waxaana loo xaqiijiyey in aan weli taawarkii maxaadaanay aan la howlgelin lughaya marka caqabadaha ugu waaweyn aan kusoo aragna kuwaabay ahaayeen caqabadda kale ee ka jirta ee duufaantaasi ka tegtay waxa weeyaan quljeed markaaad ka bilowdo socdaalka ilaa iyo lughaya way daadsan yihiin xoolo meydkoogu uu daadsan yahay kumaanu arag wasaaradda wax caafimaadka ama wasaaradda xanaanada xoolaha kumaanu arag iyagu tiimam ka socda oo howlaha ka howlgalaya taasina waa caqabad weyn oo dadka ku soo foolle haddii si deg dega looga howlgeli waayo haddaan ku soo noqdo dhinaca muxyidiin maxamuud aadan qaalib muxyidiin caawimada iyo kaalmada aad gaadhsiiseen kasakow dadka meesha aad kula kulanteen ee dhibaatadu ku dhacday maxaad tala siinayseen ee dhinaca wacyigelinta aad ka siinayseen dadkan dhibaatada ku dhacday darteed waxa ugu horeeyeen dadka siinanay waxay haayeen dad quluubtooda iyo maskaxdoodu dhibkii ku dhacay uu ka muuqdo awalan waxaan ku dardaaranay inay u noqdaan ilaahay musiibadanagu ilaahay keenay ilaahayna isku dhiibaan cidda ugu horeysa ay wax weydiistaana ay noqoto ilaahay dhibaatadan keenay inuu ka saaro wacyigelintaydu taasay ahayd marka ugu horeysa awalan inaanu qofka ilaahay xasuusino si ugu soo noqdo waay qofkii dhintay ilaahay baa lahaa ilaahay wii xaggiisuuna tegey inay u duceeyaan kana samraan dhibkana aanu la qabno haddaanu nahay dhallinyar waxaa kaloon ku wacyigelinaynay bal inay qofba qofka uu ka jilicsan yahay in loo naxariisto oo loo gargaaro oo inkastoo ayna iswada dhaamin oo meel ay bacad ka galaan ayna jirin haddana waxaan ku dardaaranay inta xooggale inay qofka weyn ee waayeelka ay u sameeyaan ama caruurta yaryar ay u sameeyaan waxay harhsadaan wixii aanu geynayna alxamdulilah waxaa ka mid ahaa kabo inaanu halkan ka qaadnay beerar badan oo nashqado kala duwan leh oo aanu u qaybinanay caruurta shanta dhigaysa bacaadka aada u kulul dadka waayeelkaana waxaanu ka ururahaan annagu haddaan nahay anfacaanu gaadhsiinay baca ay ka harsadaan cadceedda yaanu ugu talagalnay ilaahayna waa nagu guuleeyey annaguna wixii karaankayaga gacmahayaga intii aan joognay waxaan ku dadaalanay inaan ka qayb qaadano dhiska iyo hadhaynta dadkaa waayeelkaa liitaa inaan bacaha aan keennay aan gacanteeda ugu hadhayno
qaasim muuse daahir meeshii waad gaadheen meelo badan baad soo aragteen ma samayseen wax tiro kooba oo dadkaa dhibaatadu ay ku dhacday deegaan walba inta ku nool ee ay dhibaatadu soo gaadhay aad tiro koob ku samaynaysaan si loo ogaado in goob walba dadka caawimadu gaadhayso xogta laydinka qaato haddaan taa ka jawaabo ma odhan karo tirakoob baan samaynay waayo waxaan ahayn annagu gurmud emergency-a Ee, laakiin talada way noogu jirtay inaan ku laabanno meeshii inaan dib ugu noqno meeshii masiibadu ka dhacday waayo ummad aan ee, run ahaan raashin oo kale aad baa loo soo gaarsiinaya halkan waxaan uga mahad celinaya horta anigoo fursaddan ka faaidaysanaya jamhuuriyadda jabuuti iyo ummadda reer jabuuti madaxweynahooga ismaaciil margeele jawaabta fiican ee milgaha leh iyo miisaanka leh ee ay ka bixiyeen ee aanan cid kale ka bixinin taas aad iyo aad baan uga mahad celinaya jabuuti fursadda aanoo ka faa'idaysanaya laakiin haashim haddaan usoo noqdo su-aashaada jawaabteedii wax tirakooba kama aanaan samayn oo waayo wakhtigu nooma aan saamaxayn waayo laba cisho ayaan joognay lughayana saacadaan joognay iyada oo lughayo markii hore waxaana lagu yidhi labama gali karo sida maxamed sheegay laakiin markii dambe waxaan idhi bal aynu soo eegno bal aynu soo eegno waa nasiib darro wixii aan sidnayna waxaan kaga tirnay gargaara waxaan sidnay waxoogaa bustayaala taana dad baa ka faa'iidaystay oon siinay dibadda fadhiyey iyo haddii aan la hadli lahayn lughayana wax ka go'naa warisgaarsiintii waxaynayd marka wax tiro kooba ma aanaan samayn laakiin qorshahay noogu jirtay inaan ku laabano halkii dib ugu laabno caawadaa haashim aad nala kulantay xafiiska noogu timiday beri safar baan nahay safar ayaan nahay oo dhinacan ah, gobolka baki aan u baxayno ilaa intaan ka gaari karno marka insha allahu tacaala laakiin wax tiro kooba oon samaynay ma jirin diifta meesha taalla iyo xanuunka yaalaana uu ka badnaa wax laba cisho ama saddex cisho lagu tiro koobo cid tiro koob ka haysana hadda anugu garan maayo laakiin eh, meesha waxaan tegnay xaalad deg degay ahayd meyd yaalla qaar la laayahay xoolo daadsan dhibaatada ku dee jal u baahan oo jalaad gaarsiinayso waxaa uun bahayd tira tira koobti talada noguma jirin markaan tegnay meesha laakiin insha allahu tacala waa la- waa waa in lagu in lagu laabto oon ku raja weynay haddaanu helo awooddeedii maxamed cabdilaahi cabdi ee, baaska haddaan dhinaciisa usoo noqdo ee, waxaad sheegtay in caqabado badan ay meesha ka jireen oo gurmadka ay idiin saamaxi waayeen caqabadahaasi lagaga gudbi karaa haddii aad tilmaanto waxyaabaha noocaasa ee aad tilmaantay in wadooyinka laga sameeyo oo imikaba ay dowladdu tidhi cagafiyaan keennay oo wadooyinkii waan banaynaynaa dhakhaatiir caafimaad loo diray kuwa xoolaha waa loo dirayaa layidhi marka caqabadaha een, aad wada tilmaantay oo dhan markaad eegto see lagu xalili karaa horta waxaa lagu xali- waxaa lagu xalini karaa in la sameeyo een, dowlad iyo maxay dhahnay iyo shacibba in horta laisku ma- lais- een, isku xidh la sameeyo cidda ugu badan ee hawshaa fulin kartaana dee annagu dhallinyar baan horta noo maxay dhahnay ma hayno maxay dhahnay wixii aan ku fulin lahayn laakiin awooddeedii ma lihin laakiin cidda fulin kartaa waa dowladda dee waxaabaan qaban doonaana waxa ka fiican mataqaanaa in dadkii deg deg loo gaadho sidii kolba wax ee, loo heli kara ee deg deg loogu gaadhsiin karo een, cagafyada waan maqlaya habeen dhaweeta t v-ga waan ka arkay laakiin waxa ka muhiimsan cagafyadaas waa caafimaadka waxa ugu weynaa hadda dhibaatadu ka taagan tahay oo waa caaf- xoolahaas weeyaan in xoolaha si deg dega wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda een, xanaanada xooluhu bal horta intay gaari karaan ay ka howlgalaan marka anu waxaan odhan lahaa bal horta siday hawsha u kala culus tahay waa in maxay dhahnay dowladdu een, ay u fulisaa een, guddidan abaaraha ee gobolka ka shaqeeya laftigoodu waa inay iyaguna xoogga saaraan oo hawshooda hawsha dhinaca ay ka galaan waxaan halkan uga mahadnaqayaa oo kale dowladda jabuuti oo maxay dhahnay iyaduna si aada iyo aada maantuun maaha Een, abaartii hore markay gobolka ka dhacday siday usoo gurmatayna waa la ogaa Een, dee wadadu walaalaanahoo dhiig iyo waxaana- dhalashaa naga dhexeeya Een, iyagana waxaan u mahadnaqayaa hay-adda camuud foundation oo ah hay-addii ugu horreysay ee maxaa lahanay saan u malaynayo raashin geysa marka waxaan ku talinayaa dowladdu waa inay siday hawsha u kala fududdahay ay u kala qabtaan su-aasha u dambaysa waxaan weydiinayaa muxiyadiin maxamuud aadan gurmadka loo gurmanaya dadkan waxaa ka qayb qaadanaya ururo dhallinyara oo sidiinan oo kale ah oo badan waxaa ka qayb qaadanaya guddiyo abaaro xukuumaddii baa le waan ka qayb qaadanana hay-adihii caalamigii baa le waan ka qayb qaadanana waxaan soo uma baahna isku xidh iyo meel laga duulo haddiise sidaa ha lagu caawiyo laydhaa dadkii maan la odhan karin meelaha qaarna caawimo xoog badan baa gaadhaysa meelaha qaarna waxbaba ma gaadhaya markaasoo in isku xidh guud oo meel laga maamulo leh oo meel walba baahideeda iyo wixiiga la ogaado sooma qurux badna
aad bay u qurux badan tahay haashimow taasi habeen dhawiyadoo halkan aan fadhinay baanu falanqaynaynay annagu sheeko naguma ahee dee shaahid bay nagu tahay waxani waxaan falanqaynaynay oonu ka hadlaynay waxaa jira deegaano badan oo ku teedsan buuraleyda oo aan waddo gaadhina lahayn wadacageed ay awrimarto mooyaane xoogga ugu badanna dadku waxaad moodaa inay dhawaqii ugu horreeye dhegteenna ku dhacay wahaaun xudunta in laga dhigay gargaara oo halkaa la iskugu geeyo wixii lahayaba aad bay u fiican tahay inta laysku yimaado urur ahaan kuwa maxalliga iyo kuwa kaleba inta laysku yimaado in xafiis ay xukuumaddu samayso sida xafiiska badha saabka oo kale inta layskugu tago kaalendar lagu dhajiyo gidaarka qof waloo caawimaad wada iyo tiim wal oo wada inuu gurmado in loo asteeyo meeshuu tegayey iyo goobta uu ku dhammaanayo isagu inta loo asteeyo warqad la siiyo gaadhigiisa loogu dhajiyo la yidhaa adigu maanta waxaad tegaysaa oo ayna mucaawimadu weli gaadhin tuule hebel laakiin hadda waxaad moodaa qof kastoo baxaa laba taargad inuu gargaara iyo lughaya dadka gargaara waxay noo sheegayeen markii aanu waxoogaa isyar waraysannay inay iyagu laga baahi badan yahay oo ay jiraan dad walaalahoodao buurahan ku xeeran rabana in loo gaadho taasina qorshay u baahan tahay inay dowladdu samayso wixii halkaa gaadhay in santarkaa inta loo diro dhallinyar iyo dowlad iyo shacab isku duuban inta halkaa la geeyo xafiis loo sameeyo ay ku maamulaan waxaa deeq iskugu imanaysa gargaaro oo dhan lagu maamulo sidaad hore u soo sheegtay la sameeyo assessment ah dhulkii dhibaatadu ka dhacday iyo dadku intay leegyihiin halkaa xafiis inta laga sameeyo dadka looga diro qof walba halkii uu qaban lahaa saasaan rajaynayaa inay tahay ta ugu dhoweeye dadka wax ugu gaadhi karaan intaa waxaan kusoo gebagabeynaynaa kuna soo gunaanadaynaa barnaamijkeennii madasha dhallinyarada oo aynu kaga hadlaynay dhallinyarada gobolka awdal iyo gurmadkii ay ka sameeyeen duufaankii sagar ee ka dhacay gobolka awdal sagaaliyo tobankii bishii mey labadii kun iyo sideediyo tobankii waxaana barnaamijka nagala qayb qaadanayey saddex dhallinyaro oo ka mid ahaa dhallinyaradii gurmadka ku sameeyey deegaanadaasi ay ka dhacday duufaantu oo kalaa muxiyidiin maxamed aadan qaalib maxamed cabdilaahi cabdi iyo qaasim muuse daahir hanfi barnaamijkan oo idinkaga imanayay magaalada boorama uuna idiin soo jeediyey idiinla soo diyaariyey anigoo ah haashim sheekh cumar good tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo iyo rabadaan kariim
haashim sheekh cumar good iyo barnaamijkii madasha dhallinyarada dhegeystayaal aynu intaasi kaga soo gudubna haatanna kusoo dhowaada wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha waxaa inoo hayaa wariyaayaga minneabolis maxamuud masade
kulanti waxaana wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha idaacadda duhurnimo qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a xulka qaranka ee faransiiska oo diyaargarowgii ugu jira koobka adduunka kulankiisii ugu dambeeyey caawa la ciyaaraya waddanka maraykanka sidoo kale waxaad maqli doontaan ciyaaryahan gundogan wiilka u ciyaara kooxda manchester city oo habeenkii xalay ahaa kulan ugu safanayay qarankiisa jarmalka ay taageerayaasha dalkiisu ku orriyeen talow maxaa lagu orriyey aase ahaatee aan ku hormaro ciyaartii kubadda kolayga ee habeenkii xalayaha ka dhacday waddankan maraykanka habeenkii xalayaha ayaa la soo gebagabeeyey oo kulankii ugu dambeeyey la ciyaaray kadib markii guriga kooxda cleveland cavaleris looga adkaaday kulankii afaraad ee ciyaaraha kama dambaysta n b e da waxaana kooxda kubadda kolayga ee golden state ay ku guulaysatay koobka kubadda kolayga ee n b e da maraykanka afar kulan oo xidhiir ah ayayna ka badisay kooxda cleveland cavaleris ciyaaryahanka la yidhaahdo keban duran ayaa loo aqoonsaday ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa intii ciyaarta kama dambaysta heer la ciyaarayay oo waxaa la siiyey abaalmarinta loo yaqaano m v b da sidoo kale ciyaarta kadib ciyaaryahan labron james oo warbaahinta maraykanku ay in dhoweydba ku mashquulsanaayeen halka uu qaban doono marka uu soo gabagaboobo koobkani ayaan ilaa hadda shaacin in uu kooxdiisa ka tegayo amaba uu koox kale ku biirayo hase ahaatee waxauu warbaahinta uga yaabsaday in uu sheegay in saddexdii kulan ee ugu dambaysay ciyaaraha kama dambaysta n b e da uu dhaawac dhinaca gacanta ah ka soo gaaray ku ciyaarayey si kastoo ay noqotaba kooxda kubadda kolayga ee golden state warriors ayaa afartii sano ugu dambeysay ciyaaraha kama dambaysta n b a da timid waxa ayna ku guulaysatay afartii jeer ay timid saddex ka mid a dhinaca iyo ciyaaraha kubadda cagta haddii aan ajaleecana xulka qaranka ee jarmalka ayaa habeenkii xalay ahaa ciyaar xiise badan uu la ciyaaray waddanka sacuudi arabiya waxa uu kaga badiyey laba gool iyo hal waxaana xulka qaranka ee sacuudi arabiya iska khasaariyeen gool rigooro ah oo daqiiqadihii ugu dambeeyey ciyaarta loo dhigay waxaase xusid mudan ciyaaryahanka la yidhaahdo hundwan oo isagu u ciyaara kooxda kubadda cagta ee manchester city islamarkaasina ka mid ahaa ciyaaryahano jarmal ah oo dhowaantan madaxweynaha turkiga la kulmay in mar kasta uu kubadda taabtaba lagu orinayay waxaa dadka jarmalku ay ilaahay hadda ka caraysan yihiin ciyaaryahankaasi kulankii uu la yeeshay madaxweynaha waddanka turkiga tababaraha xulka qaranka ee jarmalka laab oo isagu la hadlayay warbaahinta ayaa waxa uu ku tilmaamay taageerayaashii ciyaaryahankaasi ku orriyey inaanay wax wanaagsan u samaynin jarmalka islamarkaasina loo baahan yahay ciyaaryahanka in la xushmeeyo maadaama uu yahay nin jarmala islamarkaasina mabaadi'da jarmalka aaminsan ugu dambayntiina wadamada maraykanka iyo faransiiska ayaa kulan saaxiibtinimo ku ciyaari doona guriga faransiiska faransiisku waxa uu ka mid yahay wadamada sanadkan usoo gudbay koobka kubadda cagta adduunka oo afar iyo tobanka bishan wadanka ruushka ka furmaya halka maraykankuna koobkaasi uu ka haray intaa ayaan ku soo gabagabeynayaa xubintii ciyaaraha idaacadda duhurnimo tani kulan dambe dhegaystayaal waa maxamuud mascad dowdila sidaa iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay maxamuud mascade halka aanu ku dhaafno xubintii ciyaaraha haatana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan qaybtii heesaha waa maryar mursal ciise iyo khasiidooyinkii nebi ammaanka
waa hagaag dhegaystayaal codkaasi fanaanada maryam musal ciise ayaa gabagabo ahayd idaacadayda duurnimo barnaamijka dhallinyarada maanta waa anigo cabdixakiin maxamuud shirwaca jaamac buulla jaamac iyo maxamed cabdixasan saldheere iyo guud ahaan baadan v o idin leh tan iyo afarta galabnimo sidaa iyo nabadgelyo